marka dad maxay soo dhandhan waa la daliyaa waa la daliyaa dan soo dhan waxaa la yidhi laqad asmacta low naadayta xayan hadahyow marka fircawn ilaahay baa wuxuu sheegay inuu qalbigiisa kooga wajahaduu biha wastayqanathaa anfusahum dulman wa culuwa fandur kayfa kaana caaqibatu lmufsidiin saa darteed baa muxyadiin ibnu carabi waa wuxuu leeyahay ninkii fircawn ahaa waa ahlu janno maadaama qalbiga ilaahay uu ka yaqiinay waxba ilaahnimaduu sheegtay iyo afkuu kaga dhawaaqay macna ma leh futuuxaadka iyo kutub badan buu ku sheegay laakiin min alcajabi waalgharaa'imi muxyadiin ibnu carabi nin kitaab ilahi iyo sunna nabiyi tuna yaqaana ma ahayn nin salafiyo saxaaba waxay ku tageen rumaysanna ma ahayn bal wuxuu ahaa isagaa inuu ilaah yahay isu haystay isagaa wuxuu rumaysnaa ilaah inuu yahay oo kitaabkiisa ku qoran tahay wax tira qornadamo haddii xulul walitixaad laga hadlo baan hadaladii kiisoo badan idin keeni doonaa iyo kitaabkiisa juska safxadu kaga yiri futuuxaat ulmakiy laakiin waxaa la yaab kala waxaa weeye inay rag jooga ama ninkaa laftiisaba lagu daro abaqaat lkibaar iyo awliyada waaweyn sida cabdulwahab shacraani abaqaat kubra kubra uu ku daray laakiin waxaa ka sii qariibsan cabdulwahab shacraan laftiisa jaahil ahaaye aan diin aqoonina tawxiidba fahmini nin caalim ah oo muxadis ah oo aahaarta asaaniideeda xilligiisa xifdiga axaadiiiyo asaaniidda riwaayaadka loo qiray oo rajul faqiihah oo kutubtii iyo aahaartii salafka si fiican u yaqaana haddana inuu u qildayo fircawn baa ahlu jannaa inuu qiil u raadiyo oo yidhahda ibni carabi hadalkiisa i qiil baa loo leedi karaabaa la yaab leh abulfeyd axmed ibni sidiiq alcumaari baa kitaabkiisa risaalada yara la yihahda aljawaab almufiid aljawaab almufiid lisaa'il lmustafiid ba waxaa la weydiiyey sheekh ibni carabi agteeda way cisaysaan fircoonna waa ahlu janna yidhi ka waran markaasuu wuxuu yidhi sheekh hadalkiisu saasaa la yeeri karaa saasaa loo jahayn karaa hadalkiisu use xaqa ka fogaanin baa laga yaabaa ereygaa laftiisa kelimatu kufrina waxaa dhaamay daddu ku jira hadal kula jira walaalkii cabdullah bn sadiiq alcumaari baa risaalo ka qoray hadalka ibnu carabi iyo mugaanyahoo gaalnimaya maca annahu walaalkii oo laba dawlay isku xigta ay ahaayeen saaxiibbana ay ahaayeen marka mas'alada ah iimaanku waa macrifa qalbiga inaad ka taqaana keliya waxaad doonta ku hadal waxaad doonta samee waxaad doonta ku dhaqan iimaanku waa halkan oo qalbiga laabta la garaacay waa madabkii jahl bni safaan iyo halkaa baadiyooda diinta halkaa kaga baxay qolaa waxay tihi maya macrifada qalbiga ma aha iimaanku waa inaad afka kaga hadasho ilah urkada ka rumaysna hadaarti qolaa waxay dh mar haddaan laa ilaha illa allahu dhahdo xataa haddaan qalbigaaga aadan ka rumaysnayn ilaahay muumin baatoo janno waa geli aliimaanu alqawlu bay yidhahdeen afka inaad ka tiraahda wey saa darteed dadku wax munaafiq iyo mumin la yidhaahda maba kala laha waala muminiin war ninkan hadduu afka ka sheegto oosan urkaba ka rumaysnayn ilaah jiraba rumaysnayn maxaad leedihin mumin wey ninka imaan baa laga hela mar hadduu afka ka dhawaaqay oo shariicada islaamku kuway tiri munaafiqiinta loo bixiye munaafiqiinta ahaa oo maxay ahaayeen magac unbaa si kale laysaga bixiyeye iyagiyo muminiintu waa isku mid waa wada muminiin qolan halkaasay ka baxeeno qayb ka mida weeye ama mutakalimiinto in badanoo ka mida maaturiidiya ashaacira ay yihiin ilan maaturi ashaaciradu fii baabi aliimaan iyo xaqiiqadiisu kullum calaa waxaa weye manhajkooda dhan calaa dalaal wey waxadir maba rumaysnaba iimaanku qowl iyo camal iyo ictiqaad iyo maba rumaysnaba fii baabi masaa'il talati liimaan ee ku jirta marka la gaaro qolaa waxay yidhahdeen waan soo dhaweynaynaa maya aliimaanu qawlun wa ictiqaadun qalbiga inaad ka rumayso afka kana kaga dhawaaqda weeye waa nimankii loo bixiyay almurjia waxay yidhahdeen camalka ha laga saaro qofku inuu salaad la yimaado looma baahna iimaankiisa kuma xirna soonna kuma xirna sakana kuma xirna xajna kuma xirna waxay yidhahdeen hadduu qalbiga ka rumeeyo afkana kaga dhawaaqo oo maxaarimtao dhan sameeyo waajibaadkiiyo faraagtao dhanna ka wada tago waa mumin qoladaa waxay ahayn qolada baabkan marka laga hadlayo aimatu salaf ugu badan ay la dagaalameen waayo kuwa kale warkooda dhib badanba ma ahayno ila tuuraayuu sahlanaa nimankan weeye nimanka dagaalka ugu adag ee ugu xun aimatu salaf mualafaadkooda baabkan waxay ka hadlayaan markay dhammeeyaan kitaabka iyo sunnada iyo aafaarta iyo salafka waxay yidhahdeen baabaabba waxay daba dhigaan la yidhaahdo baabu dambi lmurjiati nimankii iimaanka camalku ka mid maaha yiri labada kale weeye yiri caydooda markaas aimadii taabiciintii waxaa laga soo guuriyay ibraahim alnakhaci wuxuu nimanka khawaarij la yidhahdo iyo nimanka raafido la yidhaahdo intaba diinta islaamka waxaa uga daran oo uga dhib badan nimanka murjiada la yidhahdo iyagii waxay noqdeen markii hore waagii hore saddex qaybood bay ahaayeen inta ugu waaweyne mashhuurkee la yaqaano qolo tira camalku sidiisaba iimaanka kuma jiro kamana laazimo wax calaaqo oo ka dhaxaysana lama arko ninkii labadaa la yimaadaayey horta sidiisaba nin gaalah salaad ma laga aqbali maya waxay dhaheen nin labadaa la yimidna wax kastoo u sameeyo dembi loo qori maayo laa yaduru maca aliimaani macsiya kama laa yaduru maca alkufri kama laa yanfacu maca alkufri aaca ibaadaad samaysaadoo gaal ah kuu tari mayso labadaaba haddaad la timaado dembi kasta ood samayso muslim baa tahay taasi waxa weeye can ariiqii firaq badan bay muslimiinta aada ugu baahday ilaa iyo haddana si hayri caadi ay shucuubta muslimiinta ugu baahsan tahay hadda waad aragtay salaad ma tukado ma soomo sadaqa ma bixiyo waajib lama yimaado xaaraan ma daayo zina ma daayo oo daloogo ma daayo oo dil ma daayo muslim buuna isu haystaa aniga muslim baan ahay buu ku leeyahy taasi waxay tahay mirihii ahaa islaamku siisaba raacitaan uma baahna in shareecada islaamka laga tago diinta laga durko oo in lagu dhaqmoba aan waajib loo arag xuduudda ilahi in la yidhah aan waajib loo arag waxaa aasaas u ah minamka baatilka aasaas u ah oo qofku laleeyahay muumin baa tahay jannana waad mudan waajibkaa doontana dayac xaaraantaa rabtaa gal wa min hada albaadi culimadu le waxay dhihi jireen qolada macaasida dadka ugu dhiirigelin badan ku dhiirigelisa macaasida waajibaadka la imaatinkoodana u fududaysaay nimanka weeye barakbeerayogan nimanka barabkeelabakiyo wey qoladaa qolaa ka yar sokaysoo waxay yidhaahdeen iimaanku waa qowlka iyo ictiqaadka camalkuna wuu ka dhashaa haddii camalka la waayo iimaanku waa joogi laakiin hoos buu dhici oo macaasidu ma banaana iimaanka dhibbay geysan laakiin wada baabi'in mayso inkastoo macasiya dambi samayso waa nimankii loo bixi mujahat ulfuqaha axmed ibn abi sulaymaan iyo ninka la yidhahdo abu xaniifi iyo saaxibahu maxamed ibn xasan ashaybaani iyo abu yuusuf yacquub ninkii la dhihi jiray alqaadi iyo rag badan oo lamida ariiqoodii qaaday xataa uu ariiqaa ku tegay alimaam abu jacfar axaawi matnigiisana caqiidada taxaawiyada ahna masaladaa markuu marayay uu madhabka koos ku saleeyey waxay yidhaahdeen marka masaladaasi waa masalo khatiira jiddana aadmu wuxuu isku dayay shaarixu taxaawiy ibn abilciz iyo rag lamidihi inay yidhaahdaan ahlu sunnaha iyo nimankaas wax badan uma dhexeeyo waa isku soo rodhow yihiin muxaawalatan baatilatan isku day aan waxba ka jirin aan saliga raatoona lahayn ee isku dayeen reerkii axnaaf ahay iyo intii kaaga dhadhoweyd inay ahlu sunnaha loogu waxba kaba kala duwano isku meenunbaa wuxuu wadnaa inay yidhaahdaan waxaan jirin wey qolo saddexaad baa jirtay oo laga magacaabay intaan ogahay nin la yidhahda shabaabtin isawaab markii qowlun wa camalun ahlu sunnihi ay mareen baa shabaabtin isawaab oo kooxdaa ka mid ahaa baa wuxuu yidhi aliimaanu qowlun wa camalun markaasaa waxaa la yidhi warinaad baan kugu ogeyn adige qowlun wa camalunta waxaa looga jeeda bal noo fasir markaasuu yidhi camalku lisaanka qowlku soo camal maaha mudqigiibuu camal ku fasiray imaam axmed baa leeyihi sida khalaal fii kitaab sunna bisanadin saxiix buu ku wariya hay imaam axmedow ninkii shahaabata musawaara wixii dhan maqashay alimaanu qowlun wa camalun waxaa uga jeedaa markii la yidhina camalkii wuxuu ku fasiray shahaadadii iyo mudqigii iyo adkaartii la aqriyayuu ku fasiray markaasuu wuxuu yidhi haadaa sharu madaahib ilmurjia murjiada kuwa ugu shar badan ee hadda dadka u dhiman waatan kuwa waaba la ogaaye qowlun wa camaluntii ahlu sunnaha shaatigoodu xirtay kadibna say u fasirayeen macnaha ula jeedeen macnaan ahayn buu ula jeedaa isagu marka erey laba nin tiri ninna xaggaa ula jeeda ninna xaggaa ula jeeda waxa weye ninkan wuxuu rabaa dadku inaan laga didino say aimadu yidhaahdeen baa ereysamaha qowlun wa camalun baa eri haddana camalkii si kale isagu ula jeedaa say ula jeedeen ulama jeedo saa darteed buu nabi maxamed aad uga digay rag aimada qaarkoodna waxaaba laga soo guuriyaa walow asaaniya kusoo keen arag haddaan gaari lahaa ninkaa waran intaan qaato baan beerka kala goyn lahaa baatilka iyo madhabka caqiidada dadka ka luminaya madhabkii shahaabata ibnu suwaar baa soo doolay mutaakhiriintii qaala shaacirada kamidihiyo buu u soo doolay markaasay waxay yidhaahdeen kii iyo waxay isku dareen kii murji'atulfuqahaa bay isku dareen madhab hadda ragga u ololaynayaan bay ka soo dhex saareen oo waxay dhaheen iimaanku ictiqaadun bilqalbi wa qowlun billisaani wa camalun biljawaarixi wey laakiin camalku lama sina labada kaleo rukni ma aha wa camalun baan dhahaynaa laakiin sida aimatu salaf ay ula jeedeene waa saddex tiiroon kala hari karin ulama jeedee labada kale ma kala hari karaan kan laakiin waa ka hari karaa sida iijiiyo rag lamida taqriirinayeen ay ku taqriiriyeen ay leeyihiin camalku sidiisaba waa shartu kamaal xilligan aan joogno rag baa shaati been oo sunnaa intay u xirteen mas'aladan cali xasan cabdilxamiid alxalabi ay ka mid yihiin yay kadiban wazuuran magacii ahlu sunna intay u xireen bay ku nashrinayaan aimaduna culimmaduna ma xilligan joogtaa in badan ka digeen kutub badana laga qoray marka yaana idiin gabanin kooxda cali xasan iyo saliim ilhilaali iyo fii masalati liimaani mubtadica weeye murjia yaana idiin gabanin marka mas'aladani masale khatiira weeye u baahan silsila muxaadaro saddex afar shan maalmooda in looga hadlo u baahan weeye laakiin intaasan kaa gudbaya marka wuxuu yidhi wa niyatun wa isaabatun qalbiga markaad la timaado iyo ikhlaaskii isaaba inaad la timaado wey isaabada waxa looga jeedo waxaa aad u sharxay ardaygiisii iyo ninkii mucaasirka u ahaa ee ajiri iyo mubata waxayn isaabada waxaa looga jeedaa diintan markaad camalka la imanayso waa inay si aad u raacdo way fasireen waxay idhahdeen ninkii yidhahda anu salaada dhinacan rabaan isaga jeesan laakiin shantii salaadood iyo xilligoodii ragcadoodii baan tukan arkaantoodii waa la iman laakiin meeshaan rabaan u jeedsan ama yidhahdo waysada meeshaan rabaan ka soo bilaabi soo intan inaan dhaqalaygama rabo hoos baan ka soo bilaabi lugaan ka soo bilaabi haddaan rabo bisha ramadaan maalin rajab baan soomi ama anigu shacbaan baaban xajiyi ninka yidhaahda waxay dhahan kaa muslim ma aha ninka yidhahda war anigu waan xajiyaa oo waan tukadaa oo waan soomaa oo salaaddii waan la imaadaa laakiin salaadda meeshaan rabaan u tukan janaabadana xilligaan rabaan ka qabaysan xilliga salaadda soo gasha qasab ma inaan ka qabaysto ahaaradana meeshaan rabaan ka soo bilaabi xajkana bishaan rabaan sanadka ka aadi ramadaankana bishaan rabaan soomi ninkii yidhaahdaay isaabatun bay uga jeedaan camalkaaga iyo ictiqaadkaaga iyo qowlkaagu waa inay muwaafiq lisharci yihiin saan rabaan isaga ashahaadan saan rabana qalbiga waan isaga rumayn saan rabana diinta waan isagaga dhaqmi wax la yidhahda ma jira taa muslim iyo mumin laguma noqdo waxaa mumin lagu noqdaa ictiqaadkaaga waa inuu itibaac la socdo qowlkaagu waa inuu itibaac iyo raacitaan diinta la socdo camalkaagu waa inuu muwaafiq lisharci wa diin yahay haddaynan ahayn oo tiraahdo subax afar baan tukan oo markii lagu yidhahdo war subaxu waa labo ma afar waxay tari weyday laba tari aad tiraahdo taa mu'min laguma noqdo isaabatun saasaa looga jeedaa yaziidu wa yanqusu iimaanku waa bataa hoosna waa u dhacaa masalada iimaanku yaqiinta qalbiga gasha ha noqoto qowlka lagu hadla ha noqoto camalka jawaalixda ha noqotee waana ziyaadaa waana nuqsaamaa masaladanna waa mas'alo ay ku lumeen firaqa muslimiinta qaybo ka mida oo waxay yidhaahdeen iimaanku ma kala bato asalna waxaa u ah mantiqa griiga iyo yuunaanka wey mantiqa griiga iyo yuunaanka laga keenay baa waxay saleeyeen oy madabkooda raajix asal ka dhigeen yaqiinta iyo hubaalka qalbiga gala inaanu kala badanaynin nin kastoo raggii culimmada ahaa mantiqa aad ugu xeel dheeraa wuxuu qarka u saaran yahay inuu ku sibqabaa masalada rag badanna waa ku sibqadheen walidaalika ragga masaladaa ku sibqaday yaziidu waa yanqusu uu kala badanaya yaqiinta qalbigaa kala badanaysa ragga ku sibqaday waxaa ka mid a alxaafid ibni xasm raxmat ullaahi calayhi muqadimadii horudhaca kitaabkiisa almuxalla ama risaaladan gaarka loo soo soocay cilmulkalaami la yidhahdo wuxuu ku tegey iimaanka yaqiinta qalbigu inaanu tafaawud iyo kala tag lahayn waana madhab bidce oo baatila wey ilahayna qur-aankiisa wuxuu ku sheegay iimaanku inuu badanayo hadduu hadda halkii uu joogay ka bato markii uu kordhaya marka kale waa kala dhiman yahay saa darteed wayaziid ullahu aladiina htadow huda liyasdaaduu iimaanan maca iimaanihim ila aakhirka aayaadka badan ilahi subxana wa tacala uu ku sheegay marka yaziidu waa yanqusu kor buu u kacaa oo iimaankaagu mar kastoo taacadaadii iyo yaqiintaadii iyo macluumaadkaagu ay bataan yaqiintaadii iyo iimaankaagu kor buu u kacaa mar kastoo macaasi aad samayso ama masaladan aqoontaadu ku yar tahayna waxbaa ka dhiman dhimanaanshaha wuxuu gaaraa wayanqusu yaziidu maa shaa allah inta ilaahay doonuu bataa waxaa looga jeedaa uu badan ilaa halkaa uu ka gaara lagu dhihi maayo un socon wayanqusu xataa laa yabqaa minhu shay ilaa wax soo haray aanu jirin waana sidii imaam abu sufyaan ibnu cuyayna intaa walaalkii oo wada joogaanba yaziidu wayanqusu ibnu sufyaan walaalkii waa xuri miya yaziidu dheh laakiin yanqusuda ka daa markaasuu aamus uskutu yaa sabiyi ilma dhallaan yaho aamus buu dhaha hadhine yanqusu xataa laa yabqaa minhu shay ilaa wax soo haray una jirin nusuustana way tilmaanto dembi markuu sameeyo qofku nukuta fii qalbihi nuktatun sawdaa kalaa bal raana markuu noo fasirayay waata lagu sheego haddaba iimaan korna waa u kacaa hoosna waa u soo dhacaa mas'aladaasi yaqiintu ma kala badataa iyo mas'aladan halkaasi loogu kala tegay in loogu qaybsan yahay xataa culimo badan baa kutubaan kutubul caqiida ahayn bay ku tilmaameen kutubaan kutubul caqiida ahayn bay ku tilmaameen sayidii cabdalla shinqiiti ninkii la dhihi jiray alfiyadiisii fi usuul fiqiga malaaqis sacuuda dhihi jiray waa tii uu ku tilmaamay masaladan والجزم عند الأكثرين يختلف وبعضهم يعني يختلف جزم يقينك عمر بدن قدو كلا بدلن يهواس خلافة وكلا تغا كل قاركودنا وبعضهم بنفيه عرف قارنا وحالوية يقانا إن إرادان يقينك ما كلا بدته مثلا ما حكى شو ثمرة حرمنا عليه الزيد والنقصان هل ينتمي إليه ما الإيمان إيمانك زيادة نقصان ما قشع مثل ما قشع يقينك ما كلا بلانتا مثل ما كلا بدنا مذهب متكلمين من عيوبتين أي مدى علم ومنع كعيوبتين بيكس على سنتهاي مكا مسألة في علم الوصول إما علم الجدل والفلسفة والمنطق مكا دراسين يسو اسكتر يعني كودو من وخير هذه الأمة أمدا وحاو خير بدن بعد وفاة نبيها nabigeeda markuu geeriyooday kadib calayhi salaatu wasalaam abu bakrin wa cumaru wa cumaan guud ahaan ummaddan waxaa ugu khayr badan saxaabatu muxamadin sala allahu calayh waali wasalam jiilka ugu khayr badan ummaddan cinda almuslimiina jamiican ilaa man dalla wakaada an yakfura wayartadda in lam yakun qolada haddaynan gaaloobin gaalnimo qarka u saaran haddayna diinta ka bixinna albaabkii laga bixay ayaa daaqadda ka lalmata oo khawaarijta khawaarijta iyo raafidada shiicadan hadda iiraaniyiinta iyo madhabkay haystaan ee jacfarigan laleeyahay ah oo madhab ahaan marka loo qiimeeyo diinta islaamka bannaanka ka ah baa iyagu waxay leeyihiin sharu haadihi lummati ummaddan waxaa ugu shar badan saxaabatu muxamadin madaxa saxaabadiisa waxaa la yidhi yahuud baa la weydiiyey yaa idinku khayr badan baa la yidhi bacda muusa waxay dhaheen asxaabu muusa nasaara la weydiiyey yaa idinku khayr badan bacda ciisa waxay dhaheen xawaariyii ciisa qoladana la weydiiyey shiicada waxaa la yaa idinku khayr badan yaa idinku shar badan bacda muxamedin calayh sala salaam faqaaluu asxaabuh walidaalika iyagu saxaabada lix toddoba meelaha marka laga reebo wada gaalay ahayd xataa abubakr iyo cumar waa gaala agtooda xataa malcuunkii khumeynaha dhintay hadduu akhriyaan kitaabkiisa kashfu lasraar cajab baa arkaysa waxaa kamid a erayadu leeyahy bilnasi walxarfi nabigu wuxuu dhintay buu leeyahy wa fii udunayhi كلمات ابن الخطاب وعمر القائمة على الفرية والنابعة من الكفر والزندقة قال زنديق وهابوا ليه لصلاة الصباح يا صلاة عصرنا مغربنا وحال بيور بي اللهم العن صنمي قريش لا لا صنمي قريش أبو بكر وعمر وجبتيهما وطاغوتيهما إله الله عنه بوشا كسر فصلاة قلاشو يكور ديان مغربكو كلامير حبي الله هلا مر بد بلايو قال له innagu waxaan leenahay guud ahaan ummaddan bacda nabiyiha muxamadin sala alla alay waxaa u khayr badan isku soo duuduuboo saxaabatuhu saa darteed busaa u duuduubkaas mualifku faahfaahintii hoosuu sii galay laakiin si guud marka hore waxaynu leenahay saxaabadaa ummaddan ugu khayr badan safarini waa kiilahaa walaysa fi lummati kaasaxaaba fi lfadli waalmacruufi waalisaaba xaqa oo la asiibo iyo wanaagga oo laysamriga xumaanta oo layska reebo iyo fadliga iyo darajada ummaddan jiilkii saxaabada wax lamida bacda nabiyiha jiilkii saxaabada qolal gaari kartaay ma jiraan saxaabada yaa ugu fadli badnaa waxaa leenahay abubakrin yaa ku xigay cumaru haadaa ijmaacun labada waa la isku raacsan yahay yaa ku xigay cumaan cala saxiixi cumaan baa ku xigay waqiila caliyu masalada waa masalo khilaafiya bayna aimati sunna cumaan iyo cali yaa fadli badnaa وhkda ruya lana saasaa naloo wariya can ibni cumara qaala wuxuu yihi kunaa naquulu waxaan dhihi jiray warasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalama bayna abhurina nabigoona dhex jooga ina khayra الnaasi bacda rasuuli اllahi salى اllahu عalayhi wasalam nabi maxamed gadaashii ummad dadka waxaa ugu khayr badan abu bakrin wa cumaru wa cuثmaan waa sida imaam اlbukhaari uu wariyey wey intaa imaam اlbukhaari baa wariyey wayasmacu nabiyu nabigu waa maqlayay bidalika arinkaas falaa yunkiruhu ma inkirayninoo qalab baa tiraade nama dhahaynine sunna taqriiriyu waa naga ogolaa oo waa moodaaya saa anagoo leh baatil hadday tana waa nagala hadli lahaa tanina waa saxiixo ibn abi caasim fi sunna ayuu ku wariyey sheekh naasina diraaru janna ku tasxiixiyey arrintan haddaba ummaddan inugu khayr badnaa abu bakrin uma bacda abu bakrin cumaru wa ijmaacu asaxaabati wa salafi lummati wey dabaqada saddexaad cusmaan iyo calina masala khilaafiya weeye jamaahiiru lmuslimiina min asaxaabati wataabiciina waxay u badan yihin ay ku tageen cusmaan baa ka fadli badnaa cali qaar culimmadii reer kuufa ka mida oo sufyaan thawriya ay ka mid yihiinna waxay ku tageen cali baa ka fadli badnaa cusmaan ومسألة خلافية هذا مسألة ده تفضيل بين علي وعثمان ومسألة أئمة السنة أسو خلافه والصحيح عثمان إنه فضل بدناوي نصوص لها ترتيب كخلافه إنه كتصيب مسألة علي اللي هرمريه ومسألة قصر قرن علماء هره مركز كتب التراجم والتاريخ اللي يراهده وكان فيه تشيع مركز اللي يراهده وحالوك جيدا wuxuu u arki jiray in cali iyo cusmaan uu cali fadli badan yahay halkaa intaa yarta ah a'imadii qabtaybaa waxaa kutubta taraajimta lagu tegi wa kaana fiihi tashayucun haddaba tashayuca waagii hore laga sheekaynayaay waa cali iyo cusmaan cali baa fadli badan buu yidhi laakiin waxay raafide iyo diinka baxkudhawaad u arki jireen ninkii yidhahda cali baa ka fadli badan abubakar iyo cumar masalada mida elinba ilaa nimankii la baxay zaydiyada iyo laynkaa inay galaan maani haddaba anagu waxaan rumaysannahay saasay u fadli badan yihiin yaa ku xiga uma afdalu nnaasi bacda haaulaai afartaa khulafada ah saddexdaa khulafada ah waxaa u fadli badan gadaasho dadka caliyin cali baa u fadli badan sida saxiixa buu maray maalibku raxima allahu tacaala waxaa cali kadibna u fadli badan baqiyat alcashara tobankii casharay mubashariina biljannati nabigu u bishaareeyey hal mowqif isagoo taagan lixdii soo hartay طلحة طلحة بن عبيد الله والزبير زبير بن العوام وسعد سعد بن أبي وقاص وسعيد سعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح لحداثة أغفة للبناء أفرتا خلفاء وحي كالدنبية ولا لحدي عمر رضي الله عنه وأرضاهم مركي أبو عبيدة هرى بنت وهرة بنت زبيد تنكتب لك لغة انت كلا صاحرتي عمر مركو جيريوني واكيو يجري talada ummadda waxaan kaga tegay raggaas uu nabigu dhintay wahuwa raadin canhum isagoo raalli ka ah nabigu dhintay baan kaga tegay lixdaa nin haddaba ee kale waxay ka mid ahaayeen xadiidkii saciid ibni zaydin iyo xadiidkii cabdiraxmaan ibni cawf xadiid saxiixayd nabigu waa kuu lahaa casharatun fi ljannati toban jannaday ku jiraan abu bakrin fi ljannati wa cumaru fi ljannati وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وسعد في الجنة وابن عوف في الجنة وأبو عبيدة في الجنة انتاس وريي سعيد بن زيد marka ragay casharatu fil jannati sagaal buu sheegay uu ka aamusay markaasa waxaa leeyahay katabnaa noo sheegade wuxuu yidhi saaxibukum hada aniga wey marka hore laakiin uu ka gaabsay buu rabay xataa laa yakuuna taskiyatan linafsi maga laakiin ninka intaan leeg hara dariiqada loo wareegi lahaa calamku ka xirto madaxa kala haysan laha sidoo kale cabdiraxmaan ibn cofna xadiidkaasoo kaleeta laga wariyey nabigu calayhi salaatu wasalaam wakulluhum yasluxu lilkhilaafa mid kastoo kamidna khilaafada waa qaban karay cumar markuu dhibinayo wuxuu yidhi haddii uu abu cubayda noolaan lahaa ma labeeyeen khilaafadiiyo maamulka muslimiinta saan kaga tegi lahaa maana labeeyeen laakiin hadda intiina soo hartay bay idiin dhaxaysaa u tashada cid kaleo xaq ulena ma jirto laakiin saciid ibni zayd talada waxa laga siiyo isagana lama dooran karu yidhi way saciid ibni zayd ilmaadeerna way ahaayeen cumar walaashiina wuu qabay wuxuu ka baqay in la yidhaahdo ninkanuu la rabaa hadda ninka wiilkuu dhalay booqato usoo diyaariyaa soo maha cumar maxasaa u yeeshay markii la yidhina wuxuu yidhi ree bani cadi dhibka iyo dembiga ee aakhara leedahay intaan anigu qaaday baa dembi ugu filan waa lagu soo celini baasha laakiin hadda reer dhinac annaga xambe laga daayay ma jira baasha xoogna wax ka dhaqaaqadeeda ma jirto ikhlaasku waa yar yaa la kacabsi yaa lagu dhawaanshihii uma afdalu nnaasi kadib dadka waxaa ugu fadli badan bacda haaulaai intaa kadib asxaabu rasuuli llahi sal slam nabi saxaabada guud ahaan alqarnu alwalu kooxdii ugu horreysay alladii bucifa fiihim lalasoo bax buga saaray almuhaajiruuna alawaluuna waalansaaru muhaajiriinta hor iyo ansaartii wahum iyagu man salla alqiblatayni labada qiblaba dadkii u tukaday soo gaaray wey hakada qaala almualif raxima allahu tacaala laakiin sida mashhuurka bayna ahlilcilmi in la yidhaahdo weeye abu bakar baa u fadli badan markii saddex afarta khulafada iyo cashara mubashiriin lasoo dhaafo in la yidhahda saxaabada intaa kadib waxaa u fadli badan ahlu bederin dadka reer beder jooga waa u fadli badan reer beder kadibna ahlu baycati ridwaani ama asxaabu shajarati ee xudaybiya ugu fadli badan in la yidhaahdo wey kadib in la yidhaahdo weeye ama la itlaaqo saa lagu daayay sida loo badan yahay ama qaarkood ay sii dhaadhiciyeen qaar baa waxay yidhaahdeen baycat ridwaan waxaa ka fadli badan ahlu uxudin baa ka fadli badan qolana waxay ka hormariyeen oo yidhahdeen ahlu uxudiya waxaa ka fadli badan dadkii yowm axzaab sugnaaday waa aqwaal ijtihaadaada wey amaa isagu safarini raximah llahu tacaala manduumadiisa waxa uu leeyahay باقي العشرة أفرت خلفاء كذب باقي العشرة وفاد بدن فأهل بدر بدر ثم أهل الشجرة أهل بدر باكحي أهل الشجرة بيعة الرضوان يكون يا أول كبقولها باكحية والنبي عليه الصلاة والسلام يجري لا يدخل النار أحد بايع تحت شجرته جدا من تهصر بيعته كل قلي نار مرنا يقلي ماي لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة قرابة أن من كان كورهم وقالوا إنه قالوا يجين إليه ودواني قرآن كله بيني وعيسونه إليه يحيل الصحابة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رد كورة كرر لهم وقالوا منك أكبر marka masaladu ma sahlana saxaabadu waa gaalo in la yidhahdo waa gaalnimo saxaabadii ilaahay uu ka raali noqday la yidhi ninkii yidhahda waa gaalo ilaahay kama raali noqonin aayaddana rumaysnayn soo ma waa run aayaddana qur-aanka rumaysnayn ma qur-aanka rumaysnayn ma leeyahan qur-aanka lay leeyahay qur-aanka kan maaha laakiin waa munaasabada allahna gaarsiiyo saa darteed ba waxaan leenahay sida saxiixii ahlu badr baa ku xiga casharada ahlu baycati ridwaanna way ku xigaan culimada qaar baa waxay yidhahdeen sida ninka la yidhaahdo xaafid alxakami macaarij alqabuul sharxi minhaaj usuul fi sharxi sulam usuul markuu sharxa isagu wuxuu leeyahay dadka waxaa ugu fadli badan asaabiquuna alawaluuna min almuhaajiriina uma alansaar ahlu badar baa ku xiga reer uxud baa ku xiga yowm laxzaab dadkaan cararin maalintii nifaaqu soo baxay wa minhum man yaquulu idan liyuminu waxaa ka mid suurat alaxzaab maxay mani سورة الحجاب آية هدى قضاء إن بيوتنا عورة وما هي بعورة يعني المنافق ودم بحصدي شوفوا أيها أوفد بلد كذب بيعة الرضوان من يساب له ثم من هجر قبل الفتح وقاتل كواس أوفد بلد مركا لولي هي وحاوفد بلد قبل الفتح أما السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار بحال رشدة أما أيضا سورة الحديد أولاد هاي qofkii wax bixiyey wa qaatala min qabli lfatxi fatxiga waxaa looga jeedaa xudaybiya taasu ilaaha innaa fataxnaa laka fatxan mubiinan lalehin iyadaa looga jeeda fatxunba ka maaha arrintaana safaariin iyo rag badan culimad badan oo kamid ah baa ka hadashay suuraddaa tafsiirkeeda ka raadi marka wasaabiquuna alawaluuna min almuhaajiriina waalansaari waa wixii xudaybiyiya ka horreeyey ee dadkii ahaa kadib wuxuu yidhi uma afdalu nnaasi bacda haaulaa'i kuwa dadka waxay ugu fadhi badan gadaashood man saxiba rasuul allahi yowman aw shahran aw sanatan aqala aw aktar aw aqala aw aktar bil sanad ka yar ka badan ninkii maalin nabiga raacay oo suxbada nabiga calayhi salaatu wasalaam maalin la kulankeed baa suxbada lagu gaaraa waana darajo iyo fadli qofka inuu gaaraaye qof ilaahay ugu deeqay oo ilaahay la jeclaaday inbaa gaara annaguna kuwii raacee dariiqa kagu daya allah inaga dhiga fursadda laakiinna dhaaftay ترحموا عليهم نحريص بدله ويدين يسا صحابة وتذكروا فضله من كسر رجع كمير فضله فيه وناد نساد كشاكين وتكف عن مذلته سبق شر سبق غي قلبك كبع وكجارسا ولا تذكروا أحدا منهم متكمل كل شيء كريم ليس إلا بخير وناد معهن لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ندوى وحيري إذا ذكر أصحابي صحابة إذا عبد الله صوم قاضي الله شيخه فأمسكوا كجارسا وحكشاكوه ka gaabsada wax ka sheegin ceebtooda ha taabanina waxba ha u dhimina nabiga casin badan buu ka digay saxaabadiisa in la taabto ama la duro ama wax laga sheego laakiin qola aan xadiid nabiga rumaysnayn diin rabbi inay raacaanna ilaahay aan uba qadarin oo baadi iyo halaag iyo dhumid ilaahay u qadaray iyagana camalkooda ku kasbaday baa waxay saxaabadii unbaa habeen iyo maalin lacnadooda takfiirintooda wax ka sheegooda laga karlaaya qolada haddaba saxaabada duritaanka in laysaga digo xaafid xakiim min duni sunnat usuulka waa kii uu ku lahaa uma asukuutu waajibun cama jara baynahumu min ficli maa qad qudira wix ilaahay qadaree ficlaha ee dhibaato iyo mashaakil ee dhexdooda dhexmaree dagaalla ay kamid ahaayeen in laga aamusaayo waajib weeye fakulluhum mujtahidun musaabun waa mujtahid ajir la siinayo وخطئهم يغفره الوهاب قف كوين لا ودافر سفارين وكيلها واحذر من الخوض من الخوض الذي قد يجري اسكي لنا دح دبارة دح بحر وحب ميسة بفضله مما جرى لو تدري فضل ولا وحب ميسة وحيابيه الدعاية هذا يحكى لك الرئيس فإنه عن اجتهاد قد صدر اجتهاد بكسو فلي فاصلا كبد باد بولي adal allaahu man lahum hajar ilaahay daaduleeye qofkii saxaabada ka hijrooday arrinta noocaana saxaabadu dadka wax ka sheegay waa tabaqaad iyo anwaac wey qolo saxaabadii oo dhanba toddoba wax saasa marka laga reebo baa waxay yidhaahdeen way gaaloobeen diintiina way bedeleen nebi maxamedna waxay ula socdeen xugundooja jagadoon ee diin ilaahay ulamaanay soconin waa nimanka raafidada ah ama shiicada isnaac ama shiicadan iiraan iyo ciraaq iyo joogta dheh iyo wixii madabkooda qaba waxaa madabka usuushooda ka mid ah in saxaabadu ay gaaloobeen kadib maxaa ka dhashay masaladaas waanta wax sunno ay wariyeen inaan la qaadanin qur-aankay keeneenna in la yidhaahdo qur-aankii ilaahay soo dejiyey kan ma ahayn ama ma dhammaystira oo la yidhaahdo aayadaha qur-aanka in allaale intii cali iyo aalubeytka ka hadlaysay bay tuureen oo suuratulwilaaya jirta la yidhahdo qur-aan laga dhigo ashiicatu waalqur'aan xisaan ilahi bahiir bal akhri ama kutubta laga qora ee kale haba aqriine kitaabkooda saxiix bukhaari booskiisa u jeegay alkaafi lidalika almushriki alwafani oo iyada imaam aima u yaqaanaan ee yacquub ilkurayni akhri ama muftihii dowla safawiya saddexdii nin ee culimmada u ahayd ee odayaashoodahay shuyuukhdooda ahayd akhri daahir aljazaa'iri nicmat ullahi aljazaa'iri kitaabkiisa alanwaar nucmaaniya akhri ama almujrim majlisi kitaabka bixaaru lanwaar ee dhowr iyo lixdanka mujallada akhri ama dalika alwahaniyu nuuri tabrasi kitaabka uu kaba qoray akhri qur-aankan uusan kii ilaahay ahayn kitaab wuxuu qoray la yidhaahdo faslu lkhitaab fii isbaati taxriifi kitaabi rabbi alarbaab waxaan kala saari buu maanta inaan caddeeyo shiicaha baanah inaan qabnoon isku raacsan nahay kitaabkan kii ilaahay inuusan hayn la taxriifiye marka adigu waxaa waa akhrin qur-aanka alam nashrax laka sadrak ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك وإن عليا سهرك فإن مع العسر يسر وقرآن قدوي وإن عليا سهرك قرآن كارتين وهذا أهل السنة أبو بكر وعمر يا كدوي والسير قدويين قرآن كوحي على عائشية حفصة صد من إحدى الجزء بوهاية صد بارسيا أنت نور الطبرسي وحليه علماء وضوء من ويكون جماعين akara min alfi riwaaya kun riwaaya ka badanna wuu isu keenay intii ka dambaysay oohin iyo calaacal iyo darooray madaxa saartaan ay leeyihaayeen kitaabkaa dhib mooyeen faa'iido nooma keenin nimankaan ishaynay waxaan dafiri jiray oo dhan buu u soo ururiyeyoo intuu warmihii iyo seefihii noogu dhiibay wuxuu yidhi noo dhaca abulqaasim qaasim ilkhuluum kiwaadhuu dhintay kiwaadhuu dhintay ee aayatullaahi fi lciraaq ahaa kitaab wuxuu leeyahay la yidhahda fatxu lbayaan fii tafsiiri alqur'aan markuu masaladan ka hadlayay wuxuu yidhi aimada yada riwaayaadka laga wariyey in qur-aanka la taxriifiyo wax laga bedelay waxay gaaraysaa heer aan la inkiri karin ma inkiri karna buu arrintaas rumaynteedana ma beelin karno kitaabka fatxu lbayaan wuu almujrim alfaajir alkhumayni wuxuu ku qorayaa kitaabkiisa mustadrak ulwasaa'il iyo kitaabkiisa misbaaxu lwilaaya iyo kitaabkii saddexaad oo la yidhaahdo kashfu lasraar qur-aankan inay aayado badan ka maqan yihiin oo kitaabka ilahi oo dhamaystiran usan ahayn markaasaa sheeka beena kutuba beenay qoreen oo taqiyo loo qorayo maxamed jawaad muqaniye iyo qoryihii daaru taqriiba masar ka daday rasaa'il ay qoreen baa lagu keeniya beena waxaasoo dhan muhaawey afar nin baa laga sheegay inay arrintaa ka soo horjeedsadeen ninka la yidhaahdo alfaqiih ama asaduuq la yidhahdo ibnu daawawey iyo nin la yidhaahdo ashariif almurtadi iyagana afar nin bay ahaan calaa kulli xaal afarta nin saddex ka mid a kutubtoodoo kay ku inkireen mooyeen kuwo kale qur-aanka muxarafkiiay ku qoreen hal nin baanaan hayni ilaa hadda meeluu ku qoran culimmadoodii isku soo celceliya inta war laga hayo hal nin maahane intoo kale qur-aanka muxarafkiiay qabaan masaladana way ku jimacsan yihiin been laydiin sheegi niman baa nin shiica la dooda dhowr sano ka hor markay qur-aanka muxaraf kala doodaya mawxari war nimankan been bay ku weynaadeen waa kuwii ilaahay yidhi min ahlilki maradu cala nifaaqi min ahli lmadiinati maraduu cala nifaaqi minaarada ku nibxay oo ku deerdeermay oo ku gaamuray nimanka weeye kun iyo dhowr boqoloo sano munaafiqnimoo taqiyo la yidhahday khibraday leeyihiin nimanka gaasal gaari maysaan iska daaye sideed bilood markay doodu socotay maalinka dambe intay xanaaqeen war nabalka qur-aanka ayna mar rumaysin bay dheheen kaasuu wallaahi wixii sideed bilood ka hor la ii sheegay baa markaa xanaaqdan idinka soo baxay marka mas'alada waxay keentay qur-aanka nama rumaysna oo sunnana waa la rumaysneen oo waxa laalay waxay yidhahdeen khumayni waxaa la yaab waxaa la yaabay wuxuu yidhi mas'ale aimada iyada hadday isku khilaafaan oo la kala garan waayo dhinaca xaqa iyo dhinaca baatilka waxaad fiirisaa labada qoole aimadaeeda ay qabaan keebaa ahlu sunnaha u dhow kaasaa baatila kee ahlu sunnaha khilaafsan baa xaqa wasaa'il tarjiix markuu misbaaxul wilaya kaga hadlayay asaaliib tarjiix markuu hadlayo in masalada raajixa waxaa lagu gartaa buli culimmadu markay iskhilaafaan waa inay ka khilaafsan ahlu sunnaha raajixa markaasa xadii halagu soo dhawaadiy iyo sheekada dadaynu ku dhugeyn qola waa qoladaas waa qolada ugu fog aimaduna waxay yidhahdeen ninka sidaa yidhahdeen saxaabada gaaleeya waa gaal muslim maaha nusuustii kitaabka sunna o dhan bu ka hor imanaya qola khawaarij la yidhaahda ayaga ka sokaysay waxay yidhaahdeen cusmaan wixii ka horreeyey muslimiin bay ahaayeen waa abubakar iyo cumar iyo fadligooda waan qarsanna laakiin cusmaan iyo wixii ka dambeeyey waa gaaloobeen iyaguna kuwa waxba ma dhaamaan nusuustii intan sheegtay oo dhan bay beeniyeen oo cusmaan iyo nimankii dilay iyo wixii ka dambeeyey waxay dhaheen gaalo wey muslim maaha iyo markii cali la dagaalamay nahrawaanu ku baabiiyey qolaa ka soo tagtay iyagu waxay yidhaahdeen qolyihii cali la dagaalamay baan cuqdadu qabnaa ceel naga hayaa waa annaga mucaawiya iyo camr bn alcaas iyo cabdillaahi bni camrin iyo raggii safka ahlushaam iyo mucaawiye ahaa baan nala tusi karin arrintaas ragga ku sib rag badan baa ku sibqaday oo mucaawiye markay soo maraan lacnada nin haddaay tilmaamaya axmed bn sadiiq alcumaari iyaa ka mida kutubtiisa junat alcataar iyo risaalada la yidhaahdo aljawaab almufiid lisaawi almustafiid iyo kitaabkan kale la yidhaahdo kitaabkan uu baxay u bixiyey alikhtiraacaat alcasriya lima akhbara bihi biakhtiraat alcasriya mutaabaqat alikhtiraacaat alcasriya lima akhbara bihi sayid ulbariya iyo uu kaga hadlayo mucaawiyu lacnadaya qolyo soomaaliyada meelaha ingiriiska joogo shiicoobay noocoda haddaan sheegay badan oo fadhidaa garane baa nin kamida waxaa laga hayaa mucaawiya haddaan arki lahaa dhafoolka xabad kaga dhufan lahaa maanta waa lasoo la shuuci waa lasoo gala ogaada calaa kulli xaal waajibkaagu idaa dukira asxaabii faamsixuuy waqaala ibnu cuyaynata wuxuu yidhi man nataqa fii asxaabi rasuulillaahi ninka saxaabada rasuulka kaga hadla bikelimatin kelimad xun ka sheegaayo fa huwa saaxibu hawa nin mubtadic oo baadi oo dalaal ku jiro wey oo saxaabada haddii la duro qur-aanka seeruuyahay ka ogaan nabi maxamed kii lagu soo dejiyo yahay yaa inoo soo sheegay soo saxaabada maaha sunnada yaa nabi maxamed ka soo guuriyey diinta ku dhaqankeeda calayhi salatu wasalam soo saxaabada maaha saa darteed abu xaatim raazi wuxuu ahaa wuxuu kii lahaa qolada saxaabada duraysa ay zanaabiqa gaala isqarinayso islaamka masliin wey sababta ujeedada saxaabada u durayaanna qur-aanka iyo sunnada saxaabaa soo guurisay iyagii warkooda la qaadan maayo haddii la yidhaahdo oo gaalay ahaayeen ama munaakhaainiin bay ahayn haddii la yidhaahdo diintii aan la qaadan weeyey soo maaha saxaabada guud ahaa ninkii wax ka sheega mubtadic ha ahaado ninkii gaaleeya waa gaal ninkii beenaal been ku sheega waxay sheegeen been buu ahaa yidhaahdana waa gaal ninkii abubakar saxaabi maaha yidhaahda caaishana way gogol dhaaftay yidhaahdana waa gaal caaisho qur-aan baa ilaahay ku beriyeene qur-aanka waa berisay abubakarna ilaahay baa wuxuu yidhi idhumaa fi lghaari id yaquulu lisaaxiyi aayaddaasaad berisay atiraa ninkii berina waa gaal saxaabada lagu dhacdhacaay qadyad saaran maajir wa qaala nabiyuna wuxu yhi sal ly slam asxaabii ka nujuumi saxaabadaydu waa xidigaha oo kaleeto biayihim iqtadaytum ihtadaytum midkooda aad ku dayataan eed bidhaan eegataanba waad hanuunaysaan xadiidkan horaan usoo tilmaanayo mualifku maadaama riwaayada iyo asaaniid iyo axkaamu laxaadiid aanu khabiir ku ahayn mararka qaarkood mas'alada saxa buu waxaan jirin daliishan kanaa ka mida xadiidkan wax jira maaha koox saxaabaha laga wariyey laakiin xadiis beenoo nabiga lagu been abuurtay oo beena way mawduuci xadiiska nabigu ma dhihin sheekh naasir silsilat alxadiisa daciifana si aad u dheer buu uga hadlayoo jiska koowaad buu kaga hadlay ma sheekhu raxima allahu tacaala arqaamta konton iyo sideed ilaa lixdan iyo kow baad ka helaysaa kadibuu mualifku halkaa ka baxay oo wuxuu ka hadlay xaqu ra'iisi waalmar'uusi madaxda iyo shacabka xuquuqda ka dhexaysa iyo ahlu sunno waxay ka qabaan maadaama meesha kursigii iyo goob la isku laayo ay tahay oo laysku xagxagto waasamcu in la maqlo iyo waaacatu in laga amar qaato lila'immati ragga madaxda ah baa sunnada ka mida fii maa yuxibu allahu wayardaa ilaah iyo rasuulah wuxuu raalli ka yahay jecelya ragga madaxda ah ee idinkaydin ka mid ah sida ilahay shardiga kaga dhigay waa inuu muslimiinta ka mid yaho muslim yah yaa ayuha aladiina aamanuu atiicu allaha wa atiicu arasuula wa ulil amri minkum idinka midaa la yidhi saas darteed waa ulil amri min hayrikum oo gaal ah warkii maba jira isaga waa la noolan doontaaba hadduu gaal noqdo waxaa laleeyahay geesaha ka tuura laakiin iska xaqiijiya inuu gaal noqdo sidaa darteed wixii ilaahay jecel yahay ee raalli ka yahay ninka madaxdaa samee haddii uu ku yidhaahdo waa waajib inaad ateecdo oo amarkiisa qaadato wujuubkana min jihatayni laba dhinac buu waajibkaa ka yimid marka koowaay camalkani waa camal lagaa rabay oo ilaahay jecel yaho raalli ka yahay ilaah inaad raalli gelisana asal ahaan waa waajib marka labaadna imaamka ninkan madaxdaa inaad ateecdood xaqiisi iyo amar qaadashada aad fuliso waa waajib laba waajib baa kugu isugu yimid imaamkiisa ay tahay waa sida waalidka oo ku yidhi salaada tuko ilaahayna waa kugu waajibiyey طaacatu lwaalidi fi lkhayrina waajiba weeye yataakad lwaajib waa sii adkaanaya waman waliya alkhilaafata khilaafadiiyo madaxtinimada ninkii qabta biijmaaci الnaasi calayhi dadku inay ku ijmaaceen ay isku raaceen wa ridaahum bihi inay ku raalli noqdeen fahuwa amiiru اlmuminiina muminiinta isagaa madax waa wey walaa yaxilu liaxadin qofna uma banaana an yabiita laylatan hal habeen inuu baryo walaa yaraa aanu arkaynin ana calayhi imaaman inuu nin madaxoos ka dambeeye leeyahay baran kaana ninkaa madaxya nin fiican ha noqdo ilaahay baaree u dhaga nugul aw faajiran mid dembiile oo madax adag ha noqde hakada qaala almualifu raximah llahu tacaala laakiin hadalkan sidaa wuu u duuduubay waxbaa xogay in laga saaro oo laga shaandheeyo u baahan qadiyadda koowaad dhowr masaluu ka hadlayoo ninku inay dadku ummaddu isku raacdo ayna raalli ka yihiin buu amiirulmuminiin ku noqdaaye sida loo wada yidhi hadalka ma wada aha labadaa haddii la helo sax amiirulmuminiin waa yahay laakiin hadalka mafhuumkiisa ah haddaan labadaa la wada helin amiirulmuminiin noqon maayo baan jirin mafhuumkaa laga qaadanaya saa darteed baa waxaynu leenahay laba mas'alo baa u baahan in lagu baraarujiyo halkaas marka koobaadi dadkooday isku raacaan dadka haddii looga jeedo dadkii maamulka iyo talada lahaa iyo dadka ahlulxalli waalcaqdi loo yaqaano iyo dadkii taladu ay ka go-aysay oo mujtamaca madaxdiisii odayaashoodii suldaanadoodii hogaamiyayaashoodii madaxdiiyo ciidanka iyo awoodda waddanka ku lahaa inay isaga isku raacaan ay hogaanka u dhiibtaan buu hogaan iyo mas-uul ku noqon karaa looga jeedaaye waa sax eraygan cumuumkiisa hadday noqoto dadkoo dhanna oo hal qof iyo laba qof hadday hanyeelin imaam noqon maayana wax jira maaha oo khulafada qaarkoodba markii baycada horraysay lala gelayay dadka qaar baa ka cadajiiday khilaafadoodii iyo amiirnimadoodiina waxuma dhimin amaa qadiyadoo raadii looga jeedo hogaanka iyo madax iyo awooddii ummaddu inay isaga u hogaansanto isu dhiita ay tahay masaladaas si adag waxaa uga hadlay shekh islam ibnu taymiya kitaabkiisa siyaasatu sharciya fii islaaxi iraaci waaraaciya halkaasaad faahfaahinta intaa waxay ka badana u doonanaysaan masalada labaad ee ku baraarujinta u baahan waxaa weeye waa ridaahum bihi daacada iyo xukunkiisa in loo hogaansamo iyo dadku qabsashadiisa inay raalli ku yihiin iskuma xirna walidaalika ninka leha xaafid ibn xajar raximah tacala fii fatxi ilbaari waxa uu ku soo guurinayaa uu leeyahay fuqahadu waxay isku raaceen inay daacada ninka madaxdii iyo waajib tahay haddii uu xoog ku qabsado meesha ninkii xoog ku qabsada oo xoog xukunka kula wareega oo afgambi ku qabsada ama intuu jamhada iyo xoog kula wareega si ahaan ma wuxuu ramraya dadka haddii ay tahay waa qadiyad gaara oo u soo socdaa laakiin isaga ka isaga ahaan xukunkii ninka xoog ku qabsada xataa haddaan raalli laga ahayn isaguna ummaddu xoog ku qabsada waa ku dembi ummaddu laakiin inay ateecdo raac ku raacda waa ku waajib wuxuu yidhi ilaa ateecana waxay fuqaadu isku raacsan yihiin inay ka fiican tahay in hub inta la qaata laga hortago la yidhahdo yeeli mayn xoogna lagu qabsado sababto waa dhiig labadanna waa ku badbaadayaa fitankii caamka haydee ka cilahaana waa lagu dejinayaa culimmadu waxay ka soo reebeen oo keliya buu yidhi haddii arrintaasi oo ninkani gaalnimo cad la yimaado markaa la ateeci maaye in lala jihaadoo la yska dhiciyaa waajiba maxaa gaalnimo noqon kara iyo masaladaa gaalnimuu la yimidi mualifkaa dib ka keeni doono waan kuwa kusoo waa kuwa noqon doonaa laakiin qadiyaddaan uga jeedaa waxay tahay xataa dadka raalli ka ahay hadduu qabsado daacadii waajibka haydii uu lahaa haddaanu dadka macsiyo amrin sidii buu leehay masalada saddexaad ee mualifkuu leeyahy walaa yaxilu liaxadin an yabiita leylatan walaa yara ana calayhi imaaman waa haddii uu iimaam jiro xaq ahoo waajibay tahay daacadiisa iyo beecadiisa laakiin xadiidkii xudayfa wuxuu tilmaamayaa inay dhici karto qofku inuu gaaro xilli fain lam takun lahum jamaacatu walaa imaamu muxuu samaynaya qof imaamku maaha wuxuu qof kastaba isagu keeni karo waa wax ummadda guudi ay keeni karto ummaddii hadday imaamnimada keento ku fashilanto oo ay keeni weydo la ysku raaci waayo xudayfaa nabiga weydiiye yidhi calayhi salaatu wasalaam sunkee imaam iyo waxaas raacsan oo isku duwanba haddii la waayo madaxda la waayo oo garba siman iyo jabhada la wada noqo maxaa sameeya markaasuu nabigu tala siiye sidaa yeel buu yidhi markaa lama dhihin mid jabhadoo burcadoo qori iska wata beeca midun la gal lama dhihin bal wuxuu yidhi facdic faatazil tilka alfiraaqa kullaha kooxahan iswada garab yaacaya ka wada dheero dhexbax taa macnaheedu waxaa weeye shardiganna uu nabigu lehi alai salatu salaam ninkii barya habeen isagoon qoortiisa beeca uu imaam la galay oo iska aeecayo madaxu ayna jirin famaata maata miitatan jaahiliyatan qaab jaahili buu dhimanaya laleeyahay dadka oo dhan ma aha waalxaju waalghaswu in la xajiyo iyo in lala duulo maca alimaami maadin imaamka in lala duulo xajkana loo raacaayo maadin mid weligii jiroo socdo weeye imaamkan waa taajir iyo raalli kama yihin iyo xoog buu ugu qabsaday jihaadka la aadayo diinta lagu difaacayo iyo dalka iyo xajka la aadayo iyo aacaadka iyo cibaadaadku ku hogaaminaya dadka laguma diidi karo wa salaatu ljumucati khalfahum jaaizatun salaada jumca gadaashooda in lagu tukadana iyadana way bannaan tahay maadaama ay tukanayaan xadiidkii laa maa aqaamu fiikum salaata intay salaada tukanayaan kama hari kartaan wey wayusallii bacdaha jumcada kadib wuxuu tukan sita rakacaatin lix ragcadood yafsilu bayna kuli ragcatayn ragcad kasta u kala saari hakada qaala axmed ibnu xambalin baa yidhi afarka hadalka imaam axmed ibnu xambalin yidhi waxaa ka horeeya hadalka uu ka soo xiganayaa inuu ka sugan yahay can bacdi asaxaabati ridwaanullaahi calayhim sida imaamu abaraani fi lmucjam alkabiir uu ku warinayo waxaa laga warinaya afarka ibn mascuud radi allahu canhu waardaahu waxaa kaloo laga warinayaa caliy ibn abi aalib oo cali waa ka sugan yahay oo ibn abi shaybi iyo kayrkii baa ka warinaya lixda ragcadood abu cabdiraxmaan isulami baa wuxuu leeyahay afar ragcadood baan jumcada kadib tukan jirnay xataa jaaa caliyun ila alciraaqi kuufe ilaa uu yimid oo yii faqaala saluu sittan lix tukadiri markaasaan lix tukan jirnay laakiin sida riwaayaadka nabiga ka sugan calayh salatu salam afarka cali dadka qaar baa duray oo waxay idhaheen cataa ibni saa'ib oo isku darmaday baa ku jira laakiin waxaanay u fiirsanay asaaniidda lagaga wariyayo ruwaadda ka warisay afarkan waxaa ka mida sufyaan ibni saciid athawri sufyaan athawrina cataa wuxuu ka wariyey intaanu isku dhex darmanin ka horreegii ka wariyay xadiidu saxiixa uu yahay wey marka riwaayada cali waa ka sugan tahay ruwaad badan dad kooxana ibni abi shaybi iyo kayrkii way ka wariyeen ibni cumar iyo abu muusa alashcari iyo masruuq minasdac taabici yaha iyo aahaar badan bay sanad ibn abi shaybiy musana cabdirazaaq iyo aahaar badan baa ku jira qayb ka midana waxaa soo goriyey ninka la yidhaahdo zakariya albakistaani maa saxa min aahaari saxaabati baad ka heraysaa laakiin nabiga midda ka sugan calayhi salaatu wasalaam jumcada kadib waa inuu dadka yidhi man kaana minkum musalliyan bacda jumucati falyusalli arbacan qofkii tukanaya afara tukado marna isagoo gurigiisa markuu ku noqdo laba uu tukan jiray intaasaa sugan ama qowluhu yafsilu bayna kulli ragcatayn waa masala khilaafiyo culimmada qaarkood xamaad ibn abi sulaymaan iyo calqamata calqama iyo iyo shawkaan iyo rag badanoo ay ku tageen inaan la kala reerin afarta ragcadood culimmada qaar badanoo jamhuurtoodaana waxay ku tageen in la kala saaro oo imaamu shaaficiyi ay ka mid yihiin sida ciraaqi uu soo guurinayo raxmat ullaahi calayhi waalkhilaafatu fii qurayshin madaxtinimadana quraysh baa iska leh ilaa an yanzila ciisa bnu maryam ilaa uu soo dego adinka la joogaa haye kadib mualifku wuxuu yihi waalkhilaafatu fii qurayshin madaxtinimada quraysh baa iska leh ilaa an yanzila ciisa bnu maryam ilaa ciisa bnu maryam uu soo dego halkani mas'aladani dhowr arrimood baa in lagu baraarujiyo u baahan khilaafada quraysh ay iska leedahay hadalka nabigu calayh salaam weye ina hada alamra fii qurayshin riwaayadka qaarkood wuu ku leeyahay maa baqiya fi nnaas minan fi nnaasi itnaani laba intay jiraan ma khabar baa waas daahirkiisa ah mise waa khabarun bisi bimacna alamri nabigu khabar ahaan wuu haw sheega laakiin ujeeddadu waxaa weeye harloo baaya quraysh wasaxiixu taani sidooda waxaa weeye alkhilaafatu fii qurayshin baa iska leh weeye sharcan bay isaga leeyihiin in hogaanka iyo madaxa muslimiinta iyaga loo daayo nabigana ka sugan bay calayhi isalaatu wasalaam inay tahay bimacna alamri looga jeedana waxaa tilmaamaya axaadiid badan iyo xisiga iyo waaqicaa tilmaamaya hadday ahaan lahayd khabar nabigu uu sheegayo inay iyagu weligood haysan doonaan weligood gacanta kamayna baxdeen oo wixii nabigu sheegay saa inay ahaan doonaan waa run laakiin waxaa la hayaa xaqiiqaa inay gacantoodii ka baxday taa waxay caddayn u tahay inaan loola jeedin iyagaa haysan dooneen iyagaa xaq u leh weeye hadalka macnihiisa mada qadyadda inay xaq u leeyihiinna waa qadyad nusuusta ay tilmaantay walow culimmada qaarkoodii ay ka hadleen laakiin hadal aan macno lahayn weeye oo qofna waxaa la yidhi hadalkii nabigu haddii lahay alai salam oo sugan qofna hadalkiisa wax ka soo qaad male arrintaa sidaasihi shardi baa ku xidhan laakiin mualifku wuxuu yidhi ilaa an yanzila ciise bni maryam sharcan aan xaq bay u leeyihiin laakiin shardi baa ku xihan ah inay diinta dadka ku dhaqayaan ay toosnaanayaan ay cadaalad ku dhaqayaan shardigaasaa ku xihan taa haddii laga waayo sharcan xaq uma laha khilaafadii imaamada waayaas marka shareicadu cadaalad iyo diinta in lagu dhaqmo weeye hadday arrintii ka soo bixi waayaan xaq uma laha waana imaamu bukhaari xadiidkii mucaawiya uu warinayey isla xadiidkan markuu sheegay wuxuu yidhi maa aqaamuu fiikum kitaab allahi intay kitaabka ilaha idinku dhaqmayaan riwaayada qaarkood maa aqaamu diina diinta intay intay ugu dhaqmayaan imaam bukhaari axmed ibn abi caasim iyo xadiidka mucaawiya ay ka wariyeen bal waxaa sugan min xadiidi mucaawiya iyo abi muusa kayrkii in nabigu calaih salaam uu sheegay in reer quraysheedii maamulka iyagoo haya ay xaqii iyo dariiqii diinta kala leexan doonaan marka cagta la marin doono cagta inta la mariyo la baabiin doona waqad waqaca sidii bayna u dhacday oo mamaaligtii marka dambe qabsatay markii dambena cusmaaniyiin atraaf buu xukunkii u wareegay xukunkii muslimiinta waa kii ka wareegay waa markay diintii ku dhaqankeedii ay maalin maalin ka dambeeyey soo daciifaya waa kay soo tabardaraanayeen amaa xadiidka lafdigan hadalkan sheekhuu yidhi tilmaamaya in abi caasim iyo kayrkii ay wariyeen ee nabiga laga warinayay inuu yihi naxnu wulaatu hada alamri xataa nadfacahu ilaa ciise bni maryam maamulkan annagun baahaynayna ilaa ciise aan ku wafajinaayey ibn abi caasim yidhi xadkaa daciif weeye oo ma sugna marka dabaadanka quraysh xukun ahaan ay saga lahaato laakiin waa hadday oofsadaan shuruutii ninkii imaamada iyo madaxda ee cadaaladii iyo kafaa'adii iyo iqaamatu diin iyo diinta lagu dhaqayay haddii laga helo ninka iyaga iyo ninka kale labadaa ka siman iyagaa sharcan xaqa u leh in loo dhiibo waman kharaja ninkii ku baxa calaa imaami nin madaxa oo min aimati lmuslimiina muslimiinta madaxooda ka mida fa huwa khaarijiyun nin khaarijiyoo nimankii khawaarijia jidkooda raacay wey waqad shaqa casal muslimiina muslimiinta ushoodii isku duumeeliya inay diirkeed lahaana waa kala dillaaciyey oo waa kala faquuqay wa khaalafa al aaahaara aahaartii nabiga ka sugnaydna waa khilaafay oo waa gara maray wa miitatuhu dhimashadiisuna miitatun jaahiliyatun dhimasho jaahiliya wey hadalka mualifku sidan u duuduubay sax maaha tacmiimkiisa ha loogu dhaqmana baatil wey aan waxba ka jirin hadalka sida uu sheegay ah nin kastoo imaam muslimiinta ah ka mida ku baxay fahuwa khaarijiyun kalaan baatila wey masaladu waa dabaqaad iyo maraaxil bay leedahay imaamku laba mid buu noqon karaa muslimiinta caadil iyo jaa'ir labada wuu noqon karaa jaa'ir iyo caadil isagoo ah sunni iyo mubtadic labadabana waa noqon karaa masaladana aimatu sunna iyo wasalaf iyo daahirka nusuusta qaarkood sida loo dariishadayna waa masalo khilaaf iyo muran badani ka taagan yahay qolyaa intay naskan barbahaari intay aqriyaan oo xataa dad badanoo aimatu lkhayri oo diini iyo saxaabada ka mida bay keentaa inay jaa-ifeeyaan oo meel uga dhacaan hadalkan barbahaari inuu yahay cibaaro cumuumkeedu iyo daahirkeedu halad inay tahay waa masalan haba yaraatee aanay habbooneen shaki iyo dabool inu fuulo imaamku hadduu jaa'ir yahay aimatljawri in layska dhiciyo oo qori loo qaato oo xukunka laga tuuraayo waa mas'ala khilaafiya mashhuura qadiima ilaa min mutatafil cala alcilmi amaahane oon cilmiga iyo masaadirta iyo taariikhda muslimiinta jaahilka a maahane nin kalena kama qarsoonto reebalimaya markay qabsadeen weliba intaynan soo beni marwaan soo gaarin yasiid ibni mucaawiya markuu mucaawiyo dhintay ee lala dardaarmay uu dardaarmay isaga baycada lala geleeyey culimmadii reer madiina oo taabiciin iyo rag badan iyo aimadiisa ay ku joojoogaan waa kay diideen baycadiisa inay galaan markuusa soo diidayinina waa kay la dagaalameen ee waqcatilxarada mashhuurka ay dhacday kuwaasoo dhani khawaarij bay ahayn cid muslimiinta tiri ahlucilmi urugna lama arko bal waa la ammaanaa waxaana lagu eedeeyaa isiid ibni mucaawiya iyo duulaankay raggiisa ku soo qaadeen madiina waxaa lagu daraa min cuyuudihi wa naqaa'isihi ceedihii uu sameeyey ee taariikhda baalka madow u galay waqcatilxarraa ka mida waayo dagaalkii ay la dagaalameen hadday khawaarij yihiin khawaarij la laayaayo ajri baa laga helaa hadalka macnihiisa ajri baa laga helayaa wey waan ka soo gudubnay cabdillahi ibni zubayr baa timid waxaan leeyahay isla yasiid ibni mucaawiya jooga xuseyn ibni caliyin waa kii soo tegay ciraaq dagaalku ka dhacay waa kii karbala lagu dilay imaam muslim uu ahaa yasiid ibni mucaawiya laakiin jawr baa lagu haystay iyo dulmi jawrka iyo dulmigina waxaad leeyahay hadda xuseyn ibni caliyi radi allahu canhu wa ardaahu khaariji buu ahaa laa yaquulu hada ilaa jaahilun zaa'iqun nin baadi oo mubtadica oo jaahila waxaan ahayn oo dhihi kara hadalka lama arko maxay ahayd wejkiisu bal saxaabadu dilkiisii ee dagaalkii lagu qaabayay a'immadii xilligaa joogtay iyo a'immadii ka dambaysayba yasiid ibnu mucaawiya waxyaabaha muslimiinta aad uga xumaadeen aad bay uga gubteen dhaawaca ka bu'iraana ku ah wuxuu ah dilka xuseen ibnu cali yasiid jiray haddiiba uu khaariji yahay ilaahay baa loogu dhowaan lahaa dilkiisa oo sidii ku yacari laayay waxaa kaloo dhacday fitrat quraat in la dhihi jiraayo ee ibnu ashcas uu hogaaminayey raggii quraadii iyo muxadisiintii iyo fuqahaadii ay isugu yimaadeen taabiciinta ee xajaaj la dagaalamayna laga adkaaday nin ammaana ammaan bay iyaga u tahay waa la ammaanaa xajaajna waxaa loo yaqaanaa mufsid mujrim ahaa oo dadkaa dulmi ku laayey ee lama dhihin khawaarij buu la dagaalamayayoo xaq buu ku taagnaa iyagana ajir buu ka heli walaa yaquulu haada ilaa jaahilun mubtadicun cabdilaahi bni zubayr baa bani marwaan ka hortegey oo xaramayn iyo xijaaj iyo ciraaqba qabsaday oo dagaal la galay maadaama umaraa'ul jawr ay ahaayeen isagaana xaqa kaga taagnaa inuu ka hortagana xaq buu lahaa ma waxaa leeyahay cabdillahi bni zubayr markuu nimankaa la dagaalamayey ee ardulxijaaji wal ciraaq qabsanayey ee saxaabo badani ay noolaayeen kaana khaarijiyan madmuuman baa dhihi kartaa laa yaquulu hada ila jaahilun mubtadicun marka ninka yidhaahda masaa'ilka xukaamuljawr la yskama celin karaaye jaahil weyni jaahilan diinta iyo sharaa'icda iyo madaahibta ahlusunnaa iyo taariikhda muslimiinta soo martaan oqoni wey waa madhab qadii la yaqiini ahlusunnuhu markii dambe waxay u bateen markii dagaaladaasoo dhan faraha looga gubtay dhiig badanna ku daatay laguna rafaaday baa waxaa loo batay layskama raacin weliba in waxay umaraa'ul jawrka wixii aan diinkabax ahayn aan lala dagaalamin oo laysaga hogaansamo maadaama intii lala dagaalamayba faraha looga gubtay wamaa masaladu inay sidaa tahay jamhuurta ahlu sunnaha ee dambe ay qabaan iyo jamhuur alculamaa wax jira wey laakiin weli qaar baa qaba umaraa'ul jawr haddii awood loo helo in geesaha laga turo layska celiyo rag badan baana kutubtooda ku qoray kutub ahli lcilmi wataariikh sanat lbuhaari jawr sultaan marka laga hadlayana waa masale aan aksaru ahli lcilmi ayna ka tallaabsanin ay tilmaamaan wey marka dinku hadduusan itilaacu lahayn waa dhib badan tahay saa darteed cumuumka hadalkan saa mualifku u sheegay wax jira maaha masalada labaad ee ka baxaysaa waxay ka mid tahay fii khusuusi nafsihi walow kaa imaamka jaahilkaa hadduu naftaadii iyo maalkaaga inuu qaato uu damco aday kuu bannaan tahay inaad faraha ka qaado haddana ma kuu bannaan tahay inaad iska celiso ma dagaalanto masalatun ikhtilaa fiiha alkhilaafu masale khilaafoo mashhuura wey iyadana xilligii mucaawiyata bin abi sufyaan uu joogay waa kii cambasata bin abi sufyaani amarka uu soo bixiyey daara iyo dhulu cabdilaahi bni camr bni alcaas ahaa in la soo qaado warkiiba cabdillahi bni camr caas saxaabiga soo gaaray hubbuu xirtay oo tuutihiisii dagaalkuu xirtay hubkiisii buu qaatay wuxuu amar ku siiyey ciidankiisii shaqaalihiisii iyo addoommadiisii iyo wiilashiisii xariso dhan iyo reerkiisa dhan hubka qaati yiri xoolaha iyaga waa mid difaaci fa innii samictu rasuula allahi sal l slam yaquulu man qutila duuna maali fahuwa shahiidu hadalkaa waxaa ka muuqata saxaabada ay rag badan in rag lamid oo ka dambeeyay way qabaane hadday ninka madaxdihii maalkaaga iyo xuduuddaada shaksiga ku soo xadgudbo inaad iska celin karto ood ku dhiman karto ninkii yidhahda mas'alada ninkii xoolihiisa naftiisa difaaca waa khaarijina adee cabdillahi bn caasa waa khaarijibuu ahaa wey hadalkaaga macnaysa wax usoo dhuudhuumanayso ee usoo tallaabsanaysa walaa yaquulu hada ilaa jaahilun zaa'iqun marka mas'aladan oo kaleeto waa masaa'il hadda la iska fududaystay ereygaada la iska yidhaahdo calaa jahlin bidiin iyadan diin diinta la aqoon marka iska jir masaladayna kuu gabanin culimada qaar kalea waxay qabaan ninku haddii uu caadil xaataa yahay laakiin uu mubtadic yahay in khuruuj lagu sameeyo oo la iska celiyo oo lala dagaalamo inay bannaan tahay waxay ku leeyihin markaa saa tidhaahdo oo siimaamu axmed nimankii reer bani lcabaasi mubtidacda ah ma ateeci jirin haa wuu ateecay laakiin man qaala laka aimada muslimiinta o dhan ra'yigaasay la qabeen man qaala laka axmed ibn masad alkhusaaci fii bidaaya wanihaaya iyo wuxuu isku dayay abaabul afgambiye inuu sameeyo abaabulkiisa oo dhexda kaga jiraan la ogaaday waa kii arrintaa loo dilay marka la dilay a'imat almuslimiin dulmi baa lagu dilay bay yidhaahdeen nin qiimo badanoo imaamu sunna sunnou halgeliyey buu ahaa haddana ninka mubtadica ah min mubtadica laabudda an yakuuna jaahilan jawr inuu ku daro waa la muraan waayo culimada qaar baa dhigay bidcada ka daawaslayn ama xiri marka qaar culimada kamida waxay qabaan hadduu bidca ku galo ama mubtadic yahay in iska dhicin karo bal cadaawatan calaa dalika imaamu nawowi rag lamida waxay ku tageen xadiidkaa ilaa an taraw kufran bawaaxan inuu macnihiisu yahay dembi weyn inuu galo laarta maahane وحديث روايتي صحيحة كمية إلا أن تكون معصية الله بواحا إلا أن يأتي بإثم بواح إلا أن تروا كفرا بواحا وصدح لا رواية صدح لا صحيحة ثالث فصل الإثم دي معصية دي قال لما لو بتسيرا من عندنا إذا قال لما لفتنا معصية لو بتسيرا من عندنا قولان مشهوران لأهل العلم marka ninkuntu indhaha biyos ilmaha iska xiro inuu gidaarada degada jira maaha marka waxaynu leenahay ninku haddii imaamkii caadilkaa ka baxo caqiidatan iyo takfiiran hadduu uga buxiya fasaadi caqiidatin markaasuu khaarijiyada qaadanaya munaasabad haddii gaadhana waan ka hadli doonaa walidaalika imaamu shaafici abu xaniif iyo keyrkii waxay ku tageen ninkii hub qaata ee dowladii islaamka ahayd ee xumusaan ku dhaqmaysay ka fallaagooda intaan la xukumin ee nala dagaalamin waxaa la weydiin war maxaad u baxdo kuu kalifay fain dakaruu madlamatan in la dulmiyey iyo hadulmiyo jawr hadday sheegtaan waxay dhahn laa yajuusu qitaaluhum in ciidan lagu bixiyo ma bannaana xataa tuzaala madlamatuhum ilaa dulmiga laga dulqaado